asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada xasuus qordhakhtar ilqood idiin qorto idin diyaariso doctor hibaaq buubaal ee kasoo diyaariso magaalada hargeysa jacaylku muxuu sameeyaa mucjisado jacaylku muu ku adkeeyaa jacaylku muxuu ku siiyaa baalal aad ku duulaysid oo aad gaadhaysad meelow aanad weligaa kuryoonin inaad gaadheed jacaylku muxuu ku siiyaa adkaysi iyo samar iyo quwad buu ku siiyaa jacaylku muxuu ku siiyaa hub iyo askar iyo ciidamo aana cidina arkayn oo kula dagaalamo dhibaatada nolosha kaaga hiiliya ma wuxuu daweeyaa nabarada ma wuxuu daweeyaa dhaawacyada kugu dhacda jacaylku muu ku korsiiya muu ku weynaysiiyaa caqligaaga muu ballaadhiya anigu runtii xaqiiqadaas aad baan u aaminaa khaasatan maalintii taariikhdu ahayd shantii bishii tobnaad waxay ahayd markii ugu horreysa aan magaalada hargeysa aan dego anigoo markaas caqabado badan iga hortimi oo wax kasta aan ku dadaalayo wax kasta aan rajeeyo aanan helin oo aanan dadka inaanan isfahmaynin oo caqabado u aanay istaagayno caqabad kasta caqabad kale ka dambayso markasta wuun kufaya waan dhacaya qof qacanta iqabto ama ibarbar istaagan aanan haysan dadkiibaan is afgaran weynay afkiibaa igu adkaa noloshiibaa cidhiiriya adkaysi aanan ka bixi waayay ilaa intan maalin heer aan gaadhay ay noloshu noqotay wax madoow oo foolxum ay noqotay oo aan adkaysan kari waayay oo niyajab badan igu dhacay waxaa dhici jirtay marmar qaarkood in igu adkaan jirtay sariirta inaan kasoo kaco aan qolkayga ka baxo in qosar wejigayga aan ku sawiro wuxuu ahaa wax adagoo culus buu ahaa waxaan is arkay anigoo jawigan aanan ka baxayn oo frustrationkan aanan ka baxaynin heer aan gaadhay markii dambe anaan go-aan qaatay inaan dalka iskaga dhoofo wax kasta aan qacanta ka qaado maalintaas si fiican baan u xasuusanahay waxay ahayd habeenkii bay ahayd tobankii habeennimo daaqaduna way furnayd hawo qabuuba kasoo galayay qolkayga anigoo cadhaysaman telefoonkii aan qabtay aan go-aan qaatay inaan aabbahay la hadlo aan u sheego dhibtana haysata iyo inaan isdhiibo aanan kari karin inaan waxwado aabbahay in yar idinka sheekeeyo aabbahay waxa weyaan nin suxufiya oo ku nool dalka imaaraadka halkaa ka shaqeeya wuxuu la nooliyay walaalahay oo duruufta ay halka ku qasabtay inuu joogo isagoo aana jeclayn dalka qurbaha si walaalahay jaamacadahooda iyo iskuuladooda ay u dhammeeyaan taas waxay ahayd markii ugu horreysay nolosheeda aan heer niyajab aan gaadho oo aan gaadho inaan aabbahay la hadlo aan dhibaatadeeda u sheego aniguu og aabbahay inay taasu aad ay u dhibayso iyo intuu dalka jecel yahay oo jeceli inaan ka shaqaysto oon dadkaygii ummaddeeda wax u taro telefoonkii baan qaaday waxaan ku yidhi salaamu calaykum markaasuu ila hadloo iigu jawaabay ahba gaadhigan kaxaynaya in yar kabacdi igu soo celi ama in yar kabacdi anigaa kugu soo celinaya nuu saaca kabacdi u aabahay telefoonka iigu soo celiyey markaan telefoonka ka qabtay ayaa wuxuu igu yidhi markiiba baxaa codkaagii helay ma waxbaa jira mad xanuunsanaysa baxaa dhacay waxaan ku yidhi may waxba may dhicin wax kasta way wacanyihin wuxuu igu idhi ma ogtahay inaan shir gaadhi aan geli gaadhay oo taasuna aygu wacanayd baqdintan baqaya naxdintan ka naxay codkaagu siduu ahaa daqiiqadahan tirinaya inaan guriga soo gaadho oo aan kula hadlo waxaan ugu jawaabay aabbo horta maxaasuntii waqtigii aan wax dhigan jiray aan jaamacadda ciraaq aan wax ka dhigan jiray dagaalkuna uu jiray oo dadku xalkaa maalin kasta ay dhimanayaan oo ardaydu maalin kasta qarxays ay naftooda ku waayayaan oo dhibaatadaas oo dhan ay jirtay haddana weligii man ashtagoonin anigoo hubkaygu iyo silaaxaygu ahaa kalsoonidan ilaahay ku qabo iyo jacaylkan idiin qabo adigio hooyaday ayaan taasaan ku adkaysan jiray laakiin weligii horta man ashtagooday may hadhowtana qaahiro markaan tegay oo noloshu kasii dhib badan tahay haddana weligii man ashtagoonin laakiin maanta wax kasta way isbedeleen waxaan doonayaa maanta inaan kuu sheego inay wax kasta aygu adkaadeen waxaan kuu sheegayaa aabbo ina markasta aan wax isku dayay inaan sameeyo inaana caqabaduhu aana istaagaynin oo wax kasta ay dhib badan tahay cidi berber istaagta ama waxay qabata ma haysto waxaan dareemay inaan jabhad iyo dagaal aan keligay taaganay oo dadku lan iga soo horjeedaan ciiddii lafteeda ayaa ila dagaalamaysa ma ahaan karo qofkii adiga filaysay inaan ahaado ama xoogeed igu ogeydii awooddeed igu ogeyd maanta malihii kula soo hadlaysan kugu sheego inaan awoodi karin xalkan ku noolaado aan doonayo inaan iskaga dhoofo intuu in yar aamusay iyo hadhowtan wuxiigu idhi eriyo iyo kelmado aan u maraynayo noloshayda inta ka hadha inaan xasuusanayo oo carruurtayda ee ubadkayga aan uga sheekaynayo abay wuxuu igu jawaabay igu idhi aabbo iga dalbo wax kasta aad doonaysid maanta waan kuu qabanayaa adigu oordarun bixi waxaanaad ogaataa hadalkaadigu tidhi iyo caradaada iyo murugadaada maanta in habeenkan aan daraaddeed habeenkan ay soo jeedinayso aanan seexanayn habeenka ku xigana waan soo jeedaya ma seexanayo habeenka saddexaadna ma seexanayo wiigdhan ma seexanayo oo hadalkaagan xasuusanaya oo idhibaya waxaanaad ogaataa maanta waxaa laga bilaabo saddex shabaad haysataa haddaanu situationku aanu isbedelin shaqadayda waan ka tegayaa walaalahana waan soo kaxaynay hargeysona u soo wada guuraynaa san kuu barbar taagnaado aniga iyo walaalaha siin ku barbar taagnaado oo dhibta iyo xanuunka wadnahaga yar anuga ilaaliyo san dhibaatada nolosha aan kaaga hiiliyo san kuu noqda gidaar aad ku tiirsatid iyo dayax ku iftiimaya habeenka iyo madowga waxaan doonaya inaan kuu noqdo sad weligaa aad u taqaanid weligaa aad igu garanaysad aabbaha aabbihii ku barbar taagnaa iyo saaxiibkii iyo walaalkii waxaad ogaataa inaad caruurteeda waxaan dhalay inaad inaan kuugu jeclahay oo farxadayda iyo wanaagayga uu yahay farxadaada iyo wanaagaaga waana inaan aad iyo aad aan kuu jeclahay abay wuxuu isiiyey saddex cisho haddaanu wadcigu aanu isbedelin situationkan aan ku jira aanu isbedelin inuu shaqadiisa ka tago usoo guuro hargeysa laakiin marka hore waxaan idinku idhi jacaylku wuxuu sameeyaa mucjisado jacaylku abbahay i qabay ayaa xanuunkaygii iyo cadhadaydii iga baabiiyey waxaan arkay anigoo xoog weyn iyo bawar aanay igu jirin anigoo haysta hadalkii uu ii sheegay kun muxaadaradood iyo kun cashar iyo kun lekjar ayuu ka xoog weynaa oo ka bawar weynaa wuxuu ahaa hadalkiisu shidaalkii shidaalkii shiday buu ahaa ee ikiciyey mar labaad ee xanuunkaygii cajsigaygii iyo jaleecaygii baabiiyey waxaan quraan u baahnaa san malabaad u istaago nacagahayga anuu istaago aan kor u eego waan hadafkayga marlabaad iyo hiigsigayga marlabaad aan u eego inuu igu idhaaho waan ku jeclahay laba cisho kabacdi ayaan telefoon u diray waxaan ku idhi marumaysanaysaa waxa dhacay wuxuu igu yidhi maxaa dhacay waxaan ku yidhi eryadaadii iyo hadalkaagii iyo jacaylkaad aabay qabtid ayaa i bogsiiyey waxaan ku ballan qaaday inaani wax dambe aanay i hor istaagaynin maanta message aan u gudbinayo aabbo kasta mucallim kasta zawj kasta hadduu inankaagu uu iskuulka uu ka soo noqdo isagoo cadhaysan hadaad aragtid isagoo isbedelay oo darajadiisa ay hoosu degtay haddaad aragtid inuu bartay qaadiyo sigaar uu barto aanu iska daynaynin haddaad aragtid inuu dagaalkiis uu bato dadka ula dagaalamayo haddaad aragtid inuu habeenno badan uu dibadda u dhaxayo uu seexanayo haddaad ka diiqsan tahay isbedelka ku dhacay iyo darajadiisii hoosu degay waxa qura lagaga baahanyay inaad samaysid waxa weyaan madaxiisa salaax oo qiimihiisa dareemsii oo waxaad ku tidhaahaa waan ku jeclahay inta kalena u daa jacaylka siduu mucjisadiisa uu u sameeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu